kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta waxsoo saarka beeraha iyo xoolaha ee raadiyo beelula barnaamijka waxaa soo saaray islamarkaana idinoo socodsiinaya anigoo cabdimajiid aweys isaaq ah barnaamijka horumarinta waxsoo saarka beeraha iyo xoolaha ee raadiyo beerula toddobaadkan dhegeystayaal waxaanu diiradda ku saaraynaa caqabadaha beeraleyda gobolka hiiraan ka haysto tacbashada qamadiga iyo sidoo kale faa-iidada uu leeyahay abubakar ibraahim aadan oo kamid ah aqoon-yahanada magaalada beledweyne sidoo kalena ah beeraley ayaa ka waramaya caqabadaha beeraleyda gobolka hiiraan ka haysto inay tacbadaan dalaga qamadiga waa mahadsantiin soo dhowaada radio berlula dalaga qamadiga la yiraahdo horta wuu ka bixi karaa soomaaliya qeybo kamid a waa ka baxaa laakiin weli gobolka hiiraan meel lagu tijaabiyey ama meel lagu beeray oon hadda xaqiijin kara ma jirto laakiin waa jirtaa meelaha soomaaliya kamid oo lagu dhigay ee kasoo baxday sida kilinka shanaad oo kaleanta sida waqooyi bari oo kaleanta ama waqooyi galbeed oo kale beerooyin lagu dhigay way jiraan dhulkaas wajaala iyo halkaasaa lagu dhigay wuuna ka soo baxay laakiin gobolka hiiraan meel looga dhigay ama meel aan ku ognahay ma jirto marka waxaan leenahay waa un aqoon darre iyo iyo iyo aqoon darre iyo iyo iyo un garasho la-aan waayo ma ogaye wax caqabad oo hortaagan ama haysto oon dareemayna ma lahan marka sidaasi wax u jiraan
waa tahay ma is leedahay caqabadaas hadda ku muuqanaya waxay u baahan yihiin xal oo waa la xallin karaa taasi u bedelkeedana beeraleyda gobolka hiiraan haddii ay tacbadaan wax badan ay ka bedeli karaan wax soo saarkooda xilliga
wallaahi wax kasta waa tijaabo iyo iyo horumarin waaye bulshada reer hiiraan ama gobolka hiiraan ama degmada beledweyne haddii horumarin lahayn ama ay tijaabin lahayn anad wax caqabad oo hortaagan ama ka hor imaan karo oon sababeynayo ma jiraan oon aqoon darro ama dalagaan hadhowdii amuusan suuq lahayn ama shaygan ama meeshaan uusan ku gadmaynin ma ogi wax caqabad oo hortaagan ma lahaan inkastoo markii dalaga qofka uu tabcanahayo uu ku xisaabtamayo suuqa wuxuu intu ka bannaan ama sbas ahaan uu hadhowdii uu keeni karo lacag uu keeni karo ama baahidiisa intay dhammaan karto ayuu qofka ku xisaabtamaa hase ahaatee qamadiga waa shayga ugu muhiimsan oo soomaaliya hadda laga isticmaalo ha u badnaatee gobolladaas waqooyi iyo bari ha u badnaatee waa shayga laga isticmaalo burka rootiga canjeerada muufada waxaasaa loo isticmaalaa gobolladaas waqooyi bari iyo waqooyi galbeedba sidaasaa loo isticmaala lakiin gobolka hiiraan weli ma lahan asagoo shiidanoo daqiiqana waa la keenaa asigoo sidiisa oo jafalana waa la keenaa inkastoo qamadiga uu laba nooc u yahay oo qeyb noqoto daqiiqada ama burka laga dhigo qeybna laga dhigo ama soorta ama cambuuladoo kalenta laga dhigo uusan daqiiq noqonaynin haddana labada noocba gobolka hiiraan meel lagu tijaabiyo oo maanta waa ku jiraa waa laga heli karaa laleeyahay ma jirto wax caqabad oo hortaaganne soomaaliya waa isku cimilo wax hadda ay ku kala duwan tahay ma lahan inkastoo buurahaas caalmadow iyo golis oo kaleenta ay qabow ay leeyihiin laakiin hadda meesha uu ku yaalla ama uu ka baxo kaleenta dhulkaas kilinka shanaad ama waqooyi galbeed oo kale uu ka baxaa beeraha uu ka baxaa wax hadda cimilo oo ay uga duwan yihiin ama biyey leeyihiin ama kuleylay leeyihiin aan leenaha ma ahan laakiin dhan kasto ay ahaataba waxaan leenahay waa aqoon darre welina tijaabadiisii inaan la gelin aan aan umalaynaynaa laakiin wax un caqabad u haysta inuu jira ilama ahan waa tahay markaad eegto nacfiga oo leeyahay qamadiga oo badanaana markaad eegto sida loo isticmaalayo isticmaalkiisa ku badan dadka soomaaliyeed iyo beerihii dalkao dad qari aaminsan yihiin laga soo saari kara iyo in beeraleyda aysan ku dhiiran soo saaritaanka qamadiga markaad eegto ma is leedahay way jirtaa baahi loo qabo in la soo saaro qamadiga si loogu maarma waxyaabaha kale laga keenaya dalka dibadiisa
qamadiga faa-iidooyin badan uu leeyahay oo xag caafimaad ah markii la baaro oo la fiiriyo caafimaad ahaan wuxuu u baahan yahay soo koobo waxaa la yihahdaa wuxuu caafimaad gareeyaa wadnaha waxaa kaloo caafimaad gareeyaa dheefshiidka waxaa kaloo caafimaadka leeya ka hortaga kansarka waxaa kaloo intuu yareeyaa hormoonka inflammation-ka ah wax badan uu qabtaa marka markii la baaro oo la ogaado isticmaalkiisa qamadiga soomaaliga inuu boqolkiiba uu ku yaryahaad u malaysa aada laakiin waddamada kaleante aada ayuu xasaasi ugu yahay oo muhiim ugu yahay sida masar oo kaleanta ukraine oo kaleanta dhulalka aadka looga isticmaalo qamadiga waa waa waa nambarka koowaad ama nambarka labaad waahay marka qamadiga soomaaliya canjeeradana waa lagu darsadaa waana la muufaystaa laakiin ma ku badna boqolkiiba hal iyo laba iyo waa dadka aada muhiimadda u saaro laakiin burkaasoo lasoo shiiday oo wax laga soo shiiday aan la ogeyn magaleya ma qamadiya ma wax kaleanta oo dadka ay isticmaalaan laakiin asigoo sidiisi oo beerta sidii looga soo gooyo ah soomaaliya dhankan kelinka shanaad ama dhankaas etoobiya ka soo galaa kadibna sidaasaa lagu isticmaala maogi wax hadda soomaaliya intay soo saarto producta soomaaliya soo saarta ku qoran ma lahan wax hadda cimilo oo ka celin karo oo meeshan waa kuleyl ama meeshan waa qabow kuma noolaan karan la leeyahay ma jirto si walba ahaataba waa dalag muhiim ah oo qofka ama caruurta aada oo muhiim ugu ah ama ha cambuuleystaano ama ha muufeystaano waa shay muhiim ah oo quutliyoonkii ka mid ah lana heli karo oo lana sameysan karo oo dadka intay shiitaan ay bur ka dhigan karaan oo walxihiisa la yaqaano materialkiisii iyo isbuuxuu asiga yahay la yaqaano oo dalag caafimaadkiisii iyo iyo iyo iyo wanaaggiisa la yaqaano waayo marka bulshada hadda xooga kusoo baraarugeysaa isticmaalkiisa boqolkiiba toban labaatan ay u badan tahay in dadka isticmaalo laakiin bulshada kaleenta hadda wax siyaada saameyn oo uu ku leeyahay ama effecti uu ku reebayo toona ma jiraan laakiin waa shay muhiim ah oo bulshada soomaaliyeed u wanaagsan intaasoo sheega uu ka hortagay caafimaad ahaan uu u fiican yahay inuu dadka bulshada uu ka saaciido
ma is leedahay haddii beeraleyda gobolka hiiraan iyo guud ahaan beeraleyda soomaaliyeedba haddii ay abuurtaan qamadiga oo ay ku dhiiradaan in caqabadahaasina meesha laga saaro waxau qeyb weyn ka qaadan karaa sar u qaadidaasa ganacsiga wax soo saarka beeraha dalka
dabcan haa sideedaba qof hadduu wax beerto xumaan ma keeno sheyga inuu kayd geli karaa muhiim ah crashcoobka wax la yirahdo ama waxaan oo dalaglaha sanadan bilaha la yiraahdo wax cilad oo ceeb ay keenaan ma lahan haddayba kaydsami karaan waayo qamadiga waa miro waaye mirahaasna keyd way geli karaan haddii meel la dhigto oo qofka intuu meel u dhigto maalinka u baahdo oo baahidiisa ay imaado uu gato lacag uu ku helayaa maalinkaas la joogo usoo go-ana hadduu uu isbeeseeyo oo lacag uu leeyahay wuu gadan karaa tabcashadiisa wax ciladoo ku imaan karta ma lahan laakiin horumar wuu sameynayaa qofka hadduu intuu makiinadii iyo qamadihii wixii isku keeno uu shiido ama uu soo saaro oo tan fara badan uu saaro u dhoofiyo waa loo baahan yahay quutul daruuri uu ka mid yahay nolosha oo socoto uu ka mid yahay oo waxyaabaha qaarkood oon laga maarmi karin oo bulshada aad ay u isticmaasho waxaa ka mid ah laxooxda ama canjeerada ka mid ah canjeeradaas marka qamadigaa laga sameeyaa muufada rooti waxaas dhan waxaa laga sameeyaa buraa laga sameeyaa ama qamadigaasaa laga sameeyaa marka nolosha socoto oo maalinkaas daily foodka uu ka mid yahay oo wax loo baahan yahay bulshada inay ku dhiiranaato wixii cuni lahayd ayada ay soo saaratana muhiima u tahay gobolka hiiraan oo kale waa dhul kheyraad badan oo nimco leh oo beero leh oo xoolo leh marka haddii uu qofka uu soo saarto oo asiga wax soo saarkiisa uu bannaanka u keensado inuu lagu weynahay ama lagu khasaarahay ma aaminsani bulshadana waxtar iyo wax soo saaray u noqonaysaa wixii lasoo dhoofinayay oo maanta dibadda laga keenahayay ama markab kusoo qoyahayay ama intuu dhaca bannaanka lagaaga soo dhoofinahayna waa lagu kalsoonin badnaanaya ma jiraan dalagya lamid ah qamadiga oo aad is leedahay waxaa dalka dib loogu soo celiyaa iyagoo lasoo warshadeeyey oo ama bariis laga sameeyey ama baasti laga samey ambur laga sameeyey oo aada is leedahay dalagyadaasi dalka waa ay ka bixi karaan waana la tacban karaa oo xilligan aada is leedahay beeraleyda ma tacbadaan
wallaahi waa waa jiraan waa sax laakiin wixii waa la tabcaa wixii wax weyn qofka ma soo saari karo waxa soo saari kara kambiniyaa soo saari karo markuu qofka agabkin uu haysto tamartina uu leeyahay suuqina uu leeyahay saddexdaa shay markii la helo qofka wax soo saarkiisa waxtar u yeelanaya laakiin qofkii wuxuu haystaa materialku haystaa ma haysto khibraddi ma haysto wax soo saarkiina ma hayo hal meel saddexaas ka mid a haddii la waayo waxba uma suurtagelayaan maan wixii la helo oo shaygii la helo meeshii loo suuq geyn lahaana la helo qabashadeedii iyo hirgelinteediina ee dad u diyaarsan in la helo marka waxaa ka mid ah geleyda oo kale intaa ka mid hadda annaga soor iyo waxaasaan u isticmaalnaa muufadoo kaleanta hadda loo isticmaalaa iyo cajiinkao kaleanta laakiin ayadaa bur laga soo sameeyaa meelaha qaarkood waddamada qaarkood caanay ka soo saaraan geleyda waa wax jiro marka waan la heli karaa soomaaliyan mutawafir ay ku tahay waa wax iska bannaanyaal oo markasta la heli karo marka wax walbaa laga sameyn karaa geleyda waa shay aada u jeedid oo taqaanid waxa uu yahay iyo waxa uu ka soo baxay haddana laguma laguma nacfiy midda kaleante waxaa ka mid ah yaanyadoo kale tamaadadaa ka mid ah soomaaliya hadda laba isbuuc ka hor ama saddex isbuuc ka hor ama bil ka horba raqiisa iska ahayd hal hal doolar camala iska ahayd hal doolar camala iska ahayd marka hadda waxay mareysaa lix doolar ama toban doolar ay mareysaa markaas ay raqiista qofka hadduu haysto warshad uu haysto oo warshadeeyo uu soo saaro productiga uu haysto uu kayd gashto wax badanay u qabanaysaa maalin ama bil ama laba bilood dhexdooda marna ay cerka ku geleysaa qudaartii marna ay dhulka ku dhaceysaa marka sheyga hadduu qofkii uu aqoontiisa uu leeyahay uu kaydsan karo wax badan oo soomaaliya ay bannaanka ay ka keentaa jirto waxyaabahaas ay bannaanka ka keento hadday ayada qabsato oo ayada intay keydsatay ee meel ay dhigato wax badana uga hagaagaya marka waxaa ka mid ah geleydaa ka mida waxaa ka mid ah yaanyadaasaa ka mida waxaa ka mid bocorka ka mida waxaa ka mid kabsartaana hadda xawaajigii laga sameeyaa ka mid xawaajiga buurbuurka ka mid ah marka dadka wax way soo saaran karaan laakiin inay keydsadaan oo meel ay dhigtaan oo berri la soo baxaan ama ay kala agaasimaan oo waxaan ay kala qoondeeyaan iska yareys waa waa yartah qofku wuxuu soo saaranaya waa wax asiga ku kooban asigaa cunahaya asiga ku dhamaanaysa asiga ka bilaabanaysa laakiin hadduu magaalada iyo suuq geyn ee qofku uu ku talagalo agabkeedana uu haysto wax badan ayaa dibadda looga maarmaya
marka laga yimaado dalagyada aad is leedahay waa laga gaabiyey wax soo saarkooda sanadihii dambe waxaa jiray dhalinyaro badan oo ka soo baxay jaamacadihii dalka oo soo bartay cilmiga beeraha kuwaasi oo dib ugu soo laabtay beerahooda iyona waxyaaba kala duwan kusoo kordhiyay marka ma jiraan daragiya sanadihii lasoo dhaafay aan la tacbi jirin balse hadda lagu dhiiraday oo lasoo saaray oo aada leedahay waa guulo banaagsan ayaa laga gaaray walaa way badan yihiin waxaa umalaynayaa laba kun wixii ka horreeyey ama laba kun shan iyo toban wixii ka horreeyey dalaga yaryarka ah maanta magaalada laga cuno oo quutalyoomka ah wuu iska yaraa qudaarta la tabcadana waxay iska eed yaanyo iyo qaro iyo waxaas bambanooni iyo basbaas iyo waxaas iska hayn laakiin hadda maxaa la sameeyey intaas intaanan sii gelin waxaa leeyahay dadka wax soo bartay boqolkiiba hal aa beeraha ku laabta ama boqolkiiba labaa ku laabata ninka kaleante combany u raadinaya ama hay-ad u raadinaya hay-addaas unbuu la taliyo u yahay ama khabiir uu yahay ama uu raashin uu ka raadiyaa laakiin dadka wax soo bartay oo ku shaqaysto ama asiga wax soo saarto boqolkiiba hal iyo laba waayo haddaan kusoo laabto dalagyada awal aan la tabci jirin oo hadda la fahmo waxaa ka mid ah aansalaatada caleenta ka mid ah oo hadda lasoo saaro oo magaalada la keeno waxaa ka mid ah koostada ka mid ah oo daily foodka ah maalin quutulyomka maalinka ah waxaa ka mid ah baamiyaha ka mid ah waxaa ka mid ah karootada ka mid ah waxsheeyaal waxay iska ahayeen iska qariib oo qofka beerta intuu iska tabcada suuqiisa iska waxaa ka mid ansalaatada miraha waaweyna ka mid a marka waxyaabahaas farada badan waa lagu soo kordhiyay dad bartayaa kusoo kordhiyay oo tijaabiyey way soo saareen magaaladana way la qabsatay waana waan waana la isticmaalayo si caadi iyo nolo noloshay ka mid yihiin marka waxyaabo kaleentoo fara badanna way jiraan waxaa ka mid ah hadda waxa aan gobolka hiiraan laga tabcan jirin oo hadda ziyaado kusoo kusoo noqdoo kale waxaa ka mid ah mooska oo kale ka mid ah oo aada dadka u tabcadaan ay niyadda ugu hayaan oo inuu wixiisii iyo qarashkiisii uu soo celiyo dadka ay ku niyadsan yihiin marka inkastoo caqabad ay iska jiraan ama ka warqab la-aan ay iska jirta haddana wax badan waa lagu soo kordhiyey wax badanna waa soo gaareen gobolka burburkii dowladdii dhexe kadib waxaa dalka ka baxay warshado badan oo horey dalka u lahaa kuwaasi oo qaarkood door muhiima ka qaadan jiray in la warshadeeyo waxyaabo badan oo ka baxa beeraha dalka taasi anigana loogu maarmi jiray in dalka lasoo geliyo waxyaabaa dalka ka baxay oo dib loosoo warshadeeyay haddii warshadahaasi ganacsatada dalka ay dib u soo celiyaan ama dowladdii dhexe ay soo celiso maxay tahay horumarka ku muuqanaya wallah wax badan aan muuqanaya hadda wax dibadda aan uga baahnaan lahayn maba jiraanba warshadaha warshadaha soomaaliya ay lahayd wax hadda dibadda looga baahnaa oo dibadda laga keenayo wax iska yaray iska ahayn bariiska la soo saarahayay sokortaa la soo saarahayay soomaaliya saaraysay caanihii sameyneysay dharkii sameyneysay baastadii soo saaraysay taraqay soo saaraysay iyo sigaar marka soomaaliya waxa ay soo saarto aaday u badnaayeen wax muhiima an ahaayeen oo bulshada dadkooda liita ay wax ay ka helaayeen marka haddiiba la helo oo warshado la helo dadka wax badanay ka saacidayaan wax badanin u qabanayaan kooda liitana waa waa wax uu ka kaafin kara uu ka helayaa kooda wax soo saar kalehna meel uu la tiigsado oo hadhowda la aado oo uu ku isbeeseeyo ama uu ku qarash gareeyo lacag ooga helo u helaya haddiiba la helo warshadihii yararka ah ama warshadihii soomaaliya ay soo laabtaan dadka qof kasta meeshiisa ayuu ku shaqogalaya ayuu wax ka soo saaranaya ninkii xoog wax ku shaqaysan kara oo xooggiisa leh ninkii xoolo leh qofku markuu wixii uu soo helo uu dalagii uu keensado hadduu meel uu ku horumariyo uusan haysanin ama meel uu kusii dhiirageliyo oo lacagtiisa laga helo uusan jirin wuu ka caajisaya marka haddiiba warshad la helo oo warshad dharka sidii suufka lasoo saarahay oo kaleanta hadda wax suuf tabcanahaya oo meeshaan kasoo saaraya ma lahan warshadii qasabka oo kaleanta sokorta kasoo saaraya qasab hadda qof tabcanaya ma lahan beeruhu iskaga wareegsan yahay warshadii taraq oo ama sigaarka wixii ay soo saaraysay warshadii caana booraha caanaha soo saaraysay way badan yihiin marka warshadahaas haddii oo la helo warshadii waa furan tahay agabkii u baahan tahay qofka tacabka waa galaya horuu ka tabcanahay suufkii hadda wax meel haddaad tabcatay hadda meel aageysid ma lahan sokortii qasabka haddaad tabcatay wax qasab kaaga gadanaya ma lahan tamaadadii ama yaanyadii wax hadda kaaga gadan warshad kaaga gadanaysa malahan lakin warshadda hadday imaado ee wixii intay kaydayso ee gobolada geyso oo wadamada jaarka ay geyso qofku waa dhiiranaanaya wixiisna waa sii kordhayaan marka haddiiba la helo inay baahi jiraysa ama ama dhibaato i jiraysa ilamaha
gabagabadii waad ka warhaysaa horumarka ee la sameynayo lama afar iyo labaatan ee la marhaya beeralayda gobolka hiranna waad ka warqabtaa oo beerihiina waad ku guda jirtaa markaad eegto maxay xilligan u baahan yihiin beeralayda gobolka hiran
wallahi beeraha gobolka hiiraan waxay u baahan yihiin tala bixin khabiireed waa u baahan yihiin kow labo waxay u baahan yihiin afismenti ama maalgelin way u baahan yihiin saddex waxay u baahan yihiin ka warqab dowladeed way u baahan yihiin waxay u baahan yihiin kaalmo bini aadinimo oo qofkii dalagii u tabcan ayaa ku imaanaysa fatahaad ayax abaaro waxaas wax uu qofkii uu ka hoos galo oo uga difaaco dabartiisa hadday ka dheer tahay asiga awooddiisa intii ka badan in laga kaalmeyn karo qofka marka beeraleyda wax badanay u baahan tahay waxay u baahan tahay ka warqabitaan iyo wacyigelin iyo ka hortag waxaasay u baahanta wax badan ayay uga baahan tahay waayo bulshada kama maaranto inay meel ay ku tiirsan tahay qof keligiisa meel iskama bixin karo meelna isma geen karta ama combany keligiis meel iskama bixin kara meelna isma geen kara waayo waa inuu qofku uu meel ku tiirsan yahay waa inuu suuq geyn leeyahay waa inuu shaygan uu keensaday uu suuq u helayo bulshadii population u helaa waa inuu wixii asiga ka bata meel uu kula soo laabto uu leeyahay marka waxay u baahan tahay beeraleyda soomaaliyeed ama beeraleyda ree hiiraan ama ree beledweyn wax badanay u baahan tahay sidaan kuu sheego kalanta ka warqabkaas wacyigelintaas kaalmeyntaas oo garab istaagaas wax badan oo waxaas intaas iyo in kaloo kale badan u baahan taha guud ahaan dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ee raadiyo beerulatiidib kaga kulmi doona barnaamijkan mid lamida sidaas iyo nabadgelyo